magaalada burco ayaa lagu qabtay munaasabadan ay ku qalinjebinayeen in ka badan afartan gabdhood oo bartay xirfadda farsamada gacanta sida cilaansaarka cunno karinta harqaanka iyadoo ardaydan ay ka aflaxeen dugsiga farsamada gacanta daharaan ee magaalada burco munaasabadan shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ardaydan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka magaalada burco bahda waxbarashada waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale nimco cabdulaahi xaashi oo ah maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee daharaan ayaa ka warbixisay heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda ardayda aadkan u quruxda badan leh waxa weeye dafcaddii labaad ee ka qalin jebinaysay daharaan skills ama daharaan college marka waxa weeye ardaydana aada iyo aada iyo aad bay hadafkooda ugu weynaayeen inay maalin maalmaha ilaahay ka mid ah ay qalin jebiyaan ama ay munaasabada tan iskugu yimaadaan alxamdulilah maanta ilaahay baa farxadoodii u suurtageliyey waanay ku faraxsanayeen in badan badan badan inay marun gaadhaan hadafkooda haddii aan daaraan skiliska kasoo laabto qalinjibinteeda halkan waxaanu ku dhignaa koorasyo aada u fara badan waa afar kooras afarta kooras waxay kala yihiin decoration makeup iyo xidne iyo cunto karin daharaan skills hadafyadiisu aada iyo aada bay u fara badan yihiin waxaan anagu hadda dhignaa waa afar kooras laakiin waxaan ku rajo weynaa sanadkan gudihiisa inaan kusoo kordhino koorasyo kale oo fara badan qaar ka mid a xubnihii kasoo qeyb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka dugsiga farsamada gacanta ee daharaan iyaga oo ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan xirfadaha gacanta aada baan ugu faraxsanahay inaanu idinkala soo qeyb galno xafladda munaasabadda qalinjabinta dafcaddii labaad waxa weeyaan waa madal buqran waa madal karaamo leh madalaha aanu ka qeyb galno waxaan ugu jecel lahay kuwa ay kusoo baxayaan ubax dalka wax u taraya waxaan ilaahay subxaanahu watacaala idinka baryaynaa cilmigaa aada barateen inuu idinkana idinku anfaco waalidiintiina faraxsan ee ku faraxsan inaad yoolkiini gaadheenna ilaahay ayagana u rumeeyo rajadooda sida runtiiya iskiilka ama xirfaddu dunida maanta meel muhiima buu kaga jiraa waxaan aada ugu faraxsannahay inaan idinkala soo qeyb galno madashan bilan ee boqran ee ay ku qalin jebinayaan ardaydan u soo baxaysa gobolka iyo degmadaba ee runtiina xirfadaha kala duwan ee halkan inooga muuqda ee weliba aad mudda inay maalmaheedii kusoo beegmeen ee runtii kusoo bandhigaya maantoo kale waa maalmihii aadka loogu sii baahnaayo idhiin meyga lafteediiba adee halkan aada uga muuqataba oo keekii iyo labada dhinac taa kale iyadana ilaa calanka xidigtu wata ay ku jirto wax waliba horta xilli ay faa-iido leeyihiin baa jirta sidoo kale waxaa dee iidii arafo lafteeda malaayimka bilun bay naga xigtaan u malaynaya waa shaqooyinkaad u soo baxdeen xilliyada ay ugula shaqada badan yihiin ay ka mid tahay qofka xirfadda bartaa runtii wuu ka qiimo badan yahay sidii hore uu sheegay suduuc cabdilaahi